بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj saalikiin sheekh cabdiraxmaan naasir asadi raximah ullah waxaan ka soo baxnay oo inoo soo dhammaaday kitaab asiyaam wuxuu bilaabi doonaa sheekhu kitaab اlxaj wuxuu sheekhu yihi raximah اllah wاlaslu fiihi alaslu ay daliil daliilka fiihi ay fii wujuubi fii wujuubi اlxaji yacni tusinaya xajku inuu waajib yahay waxa weeye qowluhu tacaala hadalka alle uu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila walilaahi allah waxaa u sugnaatay cala annaasi yani dadka korkooda waxaa ugu sugnaato dadka uu ku leeyahay xiju lbeyti dadka waxaa ugu sugnaada korkooda xiju lbeyti beytka inay xajiyaan man inuu mid xajiyo istiaaca awooda yani ilayhi yani beytka xaggiisa xaal uu ahaaday sabiilan wado halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu xajkii oo markaasi ka mid a arkaanta islaamka yani waxaana tusinaysa wujuubkiisa yani waxaa tusinaya qur-aanka sida sheekha aayaddu inoo sheegay kadalika sunada oo kusoo aroortay xadiidkii cabdullahi bni cumar oo markaas bukhaari muslim ay wariyeen buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah waiqaami الsalaax waitaa'i الzakaah wاlxaji wa sowmi ramadaan muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin yani xajku inuu waajib yahay waa ku ijmaacsan yihiin qofkuna hal mar baa markaa lagu yeelanayaa cumrigiisa yacni hal mar hadduu xajiyo waa ka dhacaya oo kaasaa ku filan waxaa tusinaya xadiidka abi hurayra wuxuu yidhi abu hurayra radi allahu canhu nabiga ayaa noo khudbadeeyey sala allahu alay wasalam wuxuuna nagu yidhi ayuha annaas qad farada allahu calaykum alxaja faxujuu ilahay wuxuu idinku waajibiyey xaj ee xajiya faqaala rajulu akula caamin yaa rasuula allah nin baa markaas wuxuu nebigu su-aal weydiiyo wuxuu yihi sanad kasta miyaa la xajinayaa fasakata xataa qaalaha alaaan yani markaasi nebigu wuu aamusay ilaa saddex goor uu ku celiyey faqaala rasuulu اllaahi sala allahu alay wasalam low qultu nacam lawajabat haddaan odhan lahaa yani nacam yani waajib ayuu noqon lahaa walama staطactum mayna awoodeeno yani yani dhib idinku noqon lahaa marka yani xajku waa waajib waajibaadka sharciga ayuu ka mid yahay tiirarka islaamku ku taagan yahay ayuu ka mid yahay ayib sheekh wuxuu yidhi walistiaacatu acdamu shuruuihi walistiaacatu istiaacada yani awooddu in xajkii la awoodo acdamu shuruuihi iyo xajka shuruuddiisa midda ugu weyn weeye wahiya istiaacaduna malku zaadi zaad in la mulkiyo weeye waraaxilati iyo raaxilo iyo gaadiid bacda daruuraati اlinsaani kadib qofku marka uu helo yani kuwiisa laga maarmaanka ah wa xawaa'ijihi اlasliya iyo baahidiisa asaasiga ah yani sheekh wuxuu leeyahay yani istiaacada xajka arkaantiisa ama xajka yani shuruuddiisa kuwa ugu waaweyn waxaa weeyaan yani istiaaco weeye qofku inuu awoodi karo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca istiaaca ayaa shardi ah ayib istiaacadu waxaa weeyaan qofku inuu zaad yani markaasi sahay inuu helayo kadalika inuu helayo qofkii raaxilo ayuu markaa noqonaya gaadiid marka uu waxyaalaha daruuriyaadka oo qofku u baahan yahay iyo baahidiisa markuu daboolo kadib oo markaas daruuriyaadka waxaa soo gudagelaya yani nafaqadii ciddii yani ay ku waajibaysay inuu nafaqeeyo inuu nafaqadooda siiyo ayib kadalika xawaa'ijta asliga ah waxyaalaha loo baahan yahay yani markaa naftiisu ay u baahan tahay ayada lafteeda markaasi intaas markuu helo kadib bacda daruuraati اlinsaani waxawaa'ijihi اlasliya baahidiisa asaasiga ah iyo waxyaalaha laga maarmaankaa kadib intaas kadib markuu helo zaad iyo yani sahay iyo raaxilo markuu helo yani xaalkaas ayuu markaasi waajib ku noqonaya oo uu noqonaya mustaiic mid ah mustaiic mid ah markaasuu noqonaya walistiaacatu istiaacadu acdamu shuruuihi xajka shuruudiisa midda ugu weyn weeye wahiya waxa weeyaan istiaacadaasi malku nisaabi qofku waa inuu mulkiyaa mulku zaadi malku zaadi zaad qofku waa inuu yani hantiyaa oo gacanta ku dhigaa sahay waraaxilati raaxilo iyo gaadiid markaasi uu raaco waa inuu helaa ama ha noqoto sidii yani xilligii hore yani wixii la raaci jiray ama hadda yani casrigan daa'iraadka iyo yani kuwa la raacayo doomaha iyo kuwa la midkaa gawaaridayo bacda daruuraati اlinsaani yani kadib qofka waxyaalaha daruuriga oo insaanku u baahan yahay kadib waxawaa'ijihi اlasliya iyo baahidiisa asaasiga yani intaa kadib waa inuu helaa yani sahay iyo raaxilo waa inuu helaa wa min alistiaacati waxaa ka mid ah istiaacada iyo karaanka waxaa ka mid ah an yakuuna lilmar'ati inuu u sugnaaday gabadhii maxramun qof maxram ah id axtaajad hadday u baahato ilaa maxramin maxram hadday u baahato yani istiaacada gabadhu waxaa usii dheer markay zaad iyo raaxilo hesho kadib waxaa usii dheer waa inay markaa maxram helaysaa cid maxram oo ah yani binasab oo markaasi aabbaheed iyo walaalaheed iyo dadkii markaasi abtiyaasheed iyo adeeradeed iyo yani cid markaa qaraabadeeda ah ama markaa zawjkeedii yani iyo ciddii markaa ayada aan xaaraamaysan ka ahayn sida zawjka aabbihiisoo kale yani markaasi waa inay heshaa cid maxram u noqota maxaa yeelay nebigu uu reebay sal allahu alay wasalam gabadhu inay safarto yani markaasi iyadoo biduuni maxram wuxuu tilmaamaya xadiiska ibnu cabaas nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam laa yakhluwanna rajulu bimra'atin yuusan la qaali noqonina qof dumar ah walaa tusaafirna almar'atu ilaa wa macaha maxramun yaysan safrin gabadhii iyadoo markaa maxram wadata mooyaane faqaama rajulu faqaala yaa rasuula allah uktutibtu fii gaswati kada wakada wakharajat imra'atii xaajatan yani ninbaa markuu nebigu hadalkaa sheegay sal allahu alay wasalam baa wuxuu yidhi waxaa laygu qoray duulaanka meel heblo aadaya ayaa laygu qoray gabadhaydina xajkii bay aaday oo xajkay qabatay marka nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam idhab faxuja maca imra'atika orodoo markaasi gabadhaada la soo xaji gabadha raac saasuu nebigu ku yidhi sal allahu alay wasalam marka yani gabadhii maxram ayay u baahan tahay maxramka haddaysan helinna istiaacadii waxbaa ka dhiman ooma dhammaystirna istiaacadii marka min alistaacati waxaa ka mida an yakuuna lilmar'ati inuu u sugnaaday gabadhii maxramun maxram waa inuu u sugnaaday ida xtaajad waa hadday u baahatay ilaa maxram maxram hadday u baahan tahay ayb ifat lxaji halkan wuxuu ka warramayaa xajka sifadiisii wa xadiidu jaabirin fii xaji nabiyi sal allahu alay wasalam xadiidka jaabir oo markaasi ku saabsan oo ka hadlaya nebiga xajkiisa calayhi salaatu wasalaam yashtamilu wuxuu koobsanayaa calaa acdami axkaami alxaji xajka axkaamtiisa kuwa ugu waaweynaa wa huwa maa rawaahu muslim waa xadiiska imaam muslim uu wariyey can jaabir bn cabdilaahi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal alla alay slam makata tisca siniin lam yaxuj sheekhu wuxuu inoo soo aroorin doonaa yacni xadiid dheer oo markaasi loo yaqaano xadiidu jaabir oo tilmaamaya sifadii xajkii nebi maxamed sal allahu alay wasalam xajatulwadaac siduu nebigu ku xajiyey kayfiyadii ayuu tilmaamayaa waa xadiid dheer imaamu muslim iyo keyrkiisba way wariyeen marka xadiidkaas ayuu markaa sheekhu inoo tilmaami doonaa oo hadalkaa faraha badan oo arkaysaan dheer waa xadiidkaas weeye xadiidkaas oo loo yaqaano xadiis jaabir xadiis macruuf ah xadiid macruufa weeyaan oo marka xajka laga warramayo yani waa xadiidka ugu faahfaahsan oo ka warrama nabiga xajkiisa calayhi salaatu wasalaam si u xajiyey jaabirna asagoo markaasi ciraaq jooga ayaa la weydiiyey oo taabiciinta qaar ka mida intay u yimaadeen oo xilli dambe intay u yimaadeen ayay weydiiyeen nebiga qaabka uu xajiyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu u sheegay yani sidii nebigu u xajiyey calayhi salaatu wasalaam bilowgii ilaa nihaayadiibuu u sheegay marka culimmada qaarkood si gaar ah bay markaa u sharxeen xadiidkan sida sheekha loo yaqaano ibnulmundir oo kale yani kitaab gooniyuu ka alifay sharxiisa culimo kale oo markaasi ka alifayna way jiraan fawaa'id fara badan bay kala soo baxeen xadiidkan yani markaasi oo ilaa boqol iyo konton iyo dheeraad la gaarsiiyey fawaa'idda lagala soo baxay xadiidkan boqol iyo konton iyo dheeraad ayaa la gaarsiiyey marka waa xadiid cadiim ah sida qaadu ciyaad uu tilmaamayo waa xadiid cadiim ah oo markaa tilmaamaya kayfiyadii nebigu u xajiyey sal allahu alay waslam axkaamta faraha badanna way ku sugan yihiin marka sheekhu si uu yani hadallo badan uga kaaftoomo hadalkii wuxuu soo arooriyey xadiidkii jaabir xadiidkaasa marka ku filan yani markaasi in badan oo ka mid a axkaamtii xajka xadiidkii buu sheekhu marka inoo soo arooriyey sheekhu marka wuxuu xadiidu jaabirin fii xaji nabiyi sal allahu alay wasalam yani xadiidkii jaabir oo ku saabsanaa xajkii nebiga sal allahu alay wasalam yashtamilu wuxuu koobsanayaa calaa acdami axkaami alxaji xajka axkaamtiisa yani mucdamkeedii buu koobsanayaa wahuwa maa rawaahu muslim oo xadiidka imaam muslim uu wariyey nambarka xadiidkuna muslimka wuxuu kaga yaallaa kun laba boqol toban iyo sideed nambarkaa saxiix muslim kaga yaallaa kun boqol kun laba boqol toban iyo sideed nambarkaas ayuu kaga yaallaa oo markaasi yani isagoo yani sharxay yani waad ka helaysaa muslimka oo imaamu nawowi yani markaasi iyo culimada kaleo kitaabka sharaxdayba yani markaa way sharxeen xadiidka can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sal اllahu alيه wasalam rasuulku ana rasuula اllahi sal اllahu alيه wasalam makaa nebigu wuxuu nagaaday tisca siniina wuxuu nagaaday markaasi sagaal sano oo lam yaxuja uusan xajin waa la garanayaa nebigu sal اllahu alيه wasalam markii la soo diray oo nebi laga dhigay saddexiyo toban sano ayuu maka joogay markii uu ka soo hijrooday maka oo madiine usoo hijroodayna toban sanuu joogay sanadkii ko iyo tobnaad yani markaasi awaaishiisii ayuu nebigu dhintay alayh salaatu wasalaam bisha ribcun awal yani labayo tobankeedii ayuu dhintay marka toban sano nebigu markaasi iyo bilo ayuu markaa ku nagaaday yani madiina marka sagaal sano ayuu markaa madiine joogay oo nebigu markaa uusan xajin makata tisca siniin lam yaxuja uusan xajinin uma adana fi naas dadkii buu ogeysiiyey nebigu sal allahu alay wasalam nebiga yani intaan nebi laga dhigin ka hor yani markaasi intuu maka joogay yani nebigu waa xajin jiray intuu maka joogay yani madiine usoo hijroon wuu xajin jiray laakiin intuu usoo hijrooday yani madiina xajkaas ayuu xajiyey oo waxaa tilmaamaya nebigu inuu xajin jiray yani intuu maka joogay xadiidka yani macruufka oo mucim jubayr bn mucim uu wariyey wuxuu yidhi waxaa iga lumay yani markaasi baciir neef geela iga lumay buu yidhi markaasaan markaasi tegey anoo raadinaya maalintii carafa waxaan arkay nebi moxamed sal allahu alay wasalam oo markaa carafo taagan ayaan arkay marka yani inuu xajin jiray ayuu tusinayaa xadiidkaas laakiin waa intuu nebigu magaalada madiine yimid weeyaan sagaal sano ayuu joogay uusan soo xajin uma adana fi nnaasi fi lcaashirati sanadkii tobnaad ayuu nebigu marka dadka ogeysiiyey inuu xajin doono sanadkaas uma adana fi nnaasi fi alcaashira sanadkii tobnaad ayuu markaa nebigu sal allahu alay wasalam ogeysiiyey inuu xajinayo dadkii ayaa la ogeysiiyey waxaa la ogeysiiyey ana rasuula اllahi sal allahu aleyh wasalam xaajun nebigu sanadkan waa xajinaya dadkiibaa loo sheegay dadkiibaa hadalkaa la gaarsiiyey faqadima almadiinata magaaladii madiine waxaa yimid basharun kaiirun dad aad u fara badan baa yimid dad aad u fara badan ayaa magaaladii madiine yimid ayb dadkaa fara badan oo markaasi kulluhum yaltamis dhammaantood marka ay doonayaan ay doonayaan oo raadinayaan an ya'tama inay ku daydaan yani shaksi kastaba birasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka inuu ku daydo qof kasta doonayaa oo wayacmala uu markaasi camal falo mila camalihi siduu nebigu samaynayo kale fakharajnaa macahu jaabir wuxuu yidhi nebigaan markaasi la baxnay oon raacnay yani magaalada madiina laga baxay fakharajnaa macahu nebiga maciisaan baxnay ayib xataa ataynaa dalxulayfa ilaa aan tagnay dalxulayfa aan tagnay fawaladat asmaa bintu cumays radia allahu canha muxamed ibnu abi bakrin radia allahu canhu waxaa halkaasi ku umushay yani asmaa bintu cumays dalxulayfa waxay ka mid tahay amaakinta laga soo xirto oo waxaa jira yani almawaaqiit almakaaniya iyo almawaaqiit alzamaaniya ayaa kala jira almawaaqiit almakaaniya waa shan makaan baa laga soo xirtaa shan meelood qofka xajinaya yani shantaa mid ka mida waa inuu ka soo xirtaa shantaasi mid ka mida xadiidka inoo sheegayo waa dalxulayfa waana meesha ay ka soo xiranayaan yani markaasi ree madiina waa meel aan ka fogeyn magaalada madiine weeyaan oo sagaal kilomitr meelaha taqriiban ayay u jirtaa yani sagaal kilomitr taqriiban ayay u jirtaa waa yani ma kala foga yani madiine iyo sagaal kilomitr waa muddo yani waa masaafo kooban weeye magaalada madiine iyo iyadu ma kala foga marka dulxulayf waxay ka mid tahay miiqaatu ahli madiina weeyaan waxaa kaloo ka mid a meelaha laga soo xirto juxfa oo ree shaam iyo ahlu masr iyo meeliya juxfa bay ayana ka soo xirtaan ayb kadalika yani oo markaasi waxay u jirtaa magaalada maka boqol siddeetan iyo lix kilomitr bay u jirtaa boqol siddeetan iyo lix kilomitr bay maka u jirtaa waxaa kaloo ka mid a meelaha laga soo xirto qarnulmanaasil oo waxaa ka soo xirta ahlu najdi najdi dadka ka yimaada ayaa ka soo xirta maka waxay u jirtaa siddeetan kilomitr bay u jirtaa siddeetan kilomitr ayay maka u jirtaa waxaa ka mid ah yacni yalamlam oo ay ka soo xirtaan reer yaman ayadu boqol kilomitr bay u jirtaa magaalada maka waxaa ka mid ah daatu cirqin ayaduna waa boqol kilomitr bay u jirtaa yani magaalada maka oo reer ciraaq baa ka soo xirta amaakintaas nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam hunna lahunna waliman ataa calayhina min ayrihina min hayri ahlihina miman araada alxaja walcumra yani waxaa iskale amaakintaas oo markaasi inay ka soo xirtaan loo ogol yahay oo loo jideeyey cidda halkaas degan yani oo markaasi iyo kuwa ku imaanayo ayagoo halka aan joogine laakiin yani meelo kale ka imaanaya dadkaa loo sheegay oo la yidhi waa ka soo xiranayaan iyo kuwa kuwaan ahaynba oo markaa ku beegan halkaasi halkaasi ka soo xiranayaan huna lahuna waliman ataa calayhina marka amaakintaas waxaa loo yaqaanaa almawaaqiit almakaaniya loo yaqaanaa waa shan weeyaan marka yani dalxulayfa waxay ka mid tahay meelaha laga soo xiranayo meelaha laga soo xiranayo ayay markaa ka mid tahay marka wuxuu yidhi waxaa nimid yani dalxulayfa nimid waa qaryadaas u dhow magaalada madiine weeye xataa atayna dalxulayfa ilaa dalxulayfa aan nimid fawalada asmaa oo dalxulayfa waxay soo gaareen casarkii bay soo gaareen casarkii uu nebigu yimi sal allahu alay wasalam oo halkaa markaa nebigu waa ku nagaaday oo markaa wuxuu ku tukaday casarkii duhurka wuxuu kusoo tukaday magaalada madiina casarkiina wuxuu ku tukaday dalxulayfa ku tukaday casarkii iyo maqribkii iyo ceshihii habeenkaas halkaasuu beriyey habeenka halkaas ayuu beriyey ayib subaxa dambe ayuu markaa nebigu yani markaasi xajka xiran doonaa marka xataa ataynaa ilaa markaas aan nimid alxulayfa dalxulayfa wakhtiguna markaa wuxuu ahaa bisha dulxija yani bisha dulqacda shan iyo labaatan bay ahayd markuu nebigu ka soo baxaya magaalada madiina maalintaas uu imaanayo dalxulayfa waxay ahayd shan iyo labaatankii dulqacda yani xajkuna waaa yani waxa weya wax yar baa ka dhiman oo xajki waxaa la xiranayaa sideedda bisha dulxija la xiranaya marka waxaa ka dhiman waxaa ka dhiman markaasi saddex iyo toban maalmood soo waadix maaha shan iyo labaatankii dulqacda ayuu ka soo baxay magaalada madiina xajkana waxaa la xiranayaa oo markaasi acmaasha xajka la bilaabayaa maalinta sideedaad oo yani dulxija wakhtigaasay ahayd xataa atayna dalxulayfa ilaa dalxulayfa aan nimid markaasi wakhtigaas casarkii iyo maqhribkii iyo ceshihii iyo salaadii subax ayuu nebigu ku tukaday sal allahu alay wasalam duhurkii dambena waa ku tukaday ayib fawaladat asmaa bintu cumays radia allahu canha halkaasi marka waxaa ku umushay yani asmaa bintu cumays muxamed ibnu abi bakr radia allahu canhu ayay markaa umushay oo waxay ahayd xaaskii abubakr xaaskiisii bay ahayd abubakarna waxaa ka horeeyey oo guursaday jacfar ibn abi aalib ayaa guursaday jacfar maruu ka dhintay oo markii uu yani muta uu ku shahiiday oo mu'ta lagu dilay abubakar baa guursaday radia allahu canhu abubakar markuu dhintayna cali baa uga dambey cali baa guursaday cali ayaa guursaday radia allahu canhu marka asmaa bintu cumays gabadhii la ohan jiray ayaa halkaa waxay ku umushay moxamed ibn abi bakr radi allahu canhu fa arsalat ilaa rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam nebiga markaa ayay u cudirtay nebiga ay u cudirtay oo waxay tihi kayfa asnacu maxaan sameeyaa seen sameeyaa maadaama ay tahay qof umushay oo umul ah yani maxay samaynaysaa ayib qaala nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam iqtasilii mayro wastadfirii bihawbin yani markaasi meesha uu dhiigu ka soo baxayana maro isaga xir yani maxalka yani markaasi waa la garanaya gabadho hadday umusho markaasi dhiig nifaaska ka imaanaya marka maxalkii yani dhiigu ka soo baxayay yani markaasi maro ku xir yani alistidfaarku noocaasuu noqonaya an tadac calaa farjiha shaya limanci sayalaani dam waxaa weeyaan yani meeshii dhiigga inay maro ku xirto si markaa dhiiggi uu istaago ayib marka alistidfaarku waa noocaas weeyaan wadcu yani hayin wadcu hawbin calaa farjiha limanci sayalaani dam dhiiggi si uu u istaago in markaasi halkaasi ay markaa maradii ku xirto wastadfirii bihawbin yani maro ku xiro maxalkii iyo makaankii dhiigga meeshii dhiiggu yani ka soo baxay waa axrimi markaas xajkii xiro oo ixraam samee ayib fa sallaa rasuulu اllaahi sala allahu alيh wasalam nabigu marka waa uu tukaday wuxuu tukaday fi lmasjidi masaajiduu ku tukaday masjidkii dulxulayfe ku yaalay ayuu ku tukaday sal allahu alيh wasalam waxa uu tukaday salaadii duhur buu tukaday oo casarkii ayuu yimid casarkii iyo maqribkii iyo ceshihii iyo subixii iyo duhurkii uma rakiba wuxuu fuulay nebigu sal اllahu alيه wasalam naaqatahu alqaswa hashii la ohan jiray qaswa ayuu fuulay qaswa hashii la ohan jiray ayuu fuulay magacyo kalena yani waa u sheegeen culimmadu yani qaswa iyo magacyo kalena waa u sheegeen qaar waxay leeyihin mayo dhowr neef oo kala duwan bay ahaayeen oo nebigu geela markaasi uu gaadiid ka dhigan jiray waa kala duwanaayeen qaarna waxay leeyihiin maya waa hal laakiin dhowr magac bay lahayd cadba iyo qaswa iyo magacyo kale yani dhowr magacba oo kala duwan bay lahayd ayib kii la yihahdo culimmadu way sheegeen labaduba marka fasallaa rasuulu llaahi sal allahu alay waslam nebigu waa ku tukaday fi lmasjidi masjidka dulxulayf uu ku tukaday uma rakiba alqaswa salaaddii duhur buu tukaday uma rakiba alqaswa hashiisii qaswo la odhan jiray ayuu fuuray nabigu sal اllahu alيه wasalam ayb xataa ida istawad bihi marka ay la istaagtay naaqatuhu hashiisii cala albaydaa albaydaa waxaa weeyaan kulu mafaaza laa shaya fiiha wاlmuraadu huna asharaf aladi amaama dilxulayfa waa meesha taagga ah yani oo ku taala dilxulayfa hadda loo jeedaa meel kastoo bannaan ah waxba aysan ku oolin baa baydale bannaan ayaa baydada la yidhaahdaa marka hashiiba waxay la istaagtay meesha albaydaa bannaankii bay la istaagtay hadda yan waxaa loo jeedaa dulxulayfa meel taagah oo yan horteeda ku taalla halkaasuu nebigu markaa istaagay jaabir wuxuu yidhi nadartu ilaa madda ilaa maddi basarii yacni araggaygu inta uu fidsan yahay baan markaasi eegay bayna yadayhi nebiga hortiisa min raakibin wa maashin wa can yamiinihi milu dalik wa can yasaarihi milu dalik dhan kasta dhinac kastaa nebiga ka eegay sal allahu alay wasalam horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix waxaan ka eegay xaggiisa hore iyo markaasi dhanka midig dhanka bidix dad fara badan oo aada u fara badan ayaa markaasi meeshii jooga oo nebiga markaasi la socda qaarkood yacni waxaa lagu qiyaasay ilaa toban kun inay ahaayeen cashata aalaaf qaar ka sii badiyeyna waa jiraan oo markaasi tiro fara badan sheegay almuhim dad fara badan bay ahaayeen dad aad u fara badan ayay ahaayeen ayib xataa ida istawat bihi naaqatuhu cala albaydaa nadartu ilaa maddi basarii bayna yaday hodsaan eegay min raakibin wamaashi dadkii qaar waa waxbay saaran yihiin wamaashin kuwo lugaynay wacan yamiinin waa eegay milu dalik saasoo kale wacan yasaari milu dalik saasoo kale wacan wa min khalfihi milu dalik horay iyo gadaal midig iyo bidix dad fara badan baa markaas soconaya warasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulku ilaahayna bayna adhurinaa dhexdeenna ayuu markaa ku sugan yahay dhexdeennu ku sugan yahay wa calayhi yanzilu lqur'aan ayib nebigu markaasi yani waxaa ku soo degaya qur'aankii dayib qur'ankii baa kusoo degaya marka yani waxaa jirta maalan oo hadda sheekhu usan inoo sheegin yani miiqaadka mawaaqiidda yani zamani iyo waxay u qaybsanayaan makani zamanigu makaanigu waa kuwa hadda aan sheegnay oo shanta hadda aan sheegnay weeye zamanigu ama waktiga yani la xiranayo yani waa awqaad yani mucayan ah bisha haddaan ku jirno shawaal iyo bisha dulqacda iyo tobanka hore oo dulxija waxaa loo yaqaanaa almawaaqiid yani azamaniya loo yaqaanaa marka mawaaqiid waa labadaas mawaaqiid makaaniya iyo almawaaqiid zamaniya mawaaqiidda makaaniga ah waa shantii aan sheegnay weeye almawaaqiit azamaniyana yani waxaa weeyaan waxaa weeye waa yani waa zamankaas weeye labadaa bilood qayb ku daray oo culimmada odhanaya waa saddexda bilood oo shawaal iyo dulqacda iyo dulxija saddexduba markaasi odhanayana yani way jiraan ayib marka yani qofka xilliga uu xihanaya xajku waktigaas waa inuu yahay waxaa kaloo jira yani qofka xajka xiranaya yani kayfiyaad baa jira ama noocyo xajka loo xirto saddex nooc ayuu qof marka u xajin karaa tamatu waxa la yidhaahdo tamatu iyo qiraan iyo ifraad saddexdaa mid ka mida ayuu qofka xaajiga xajka u xihan karaa tamatu waxa weeyaan qofkii marka hore inuu cumro xirto oo miiqaadka markaasi yani miiqaadka markuu sii marayo inuu cumro xirto halkaasuu marka wuxuu samaynaya qofkii markuu miiqaadka tago hadduu markaasi qof yani uu yahay dhulka maraya miiqaadka markuu joogo ayuu markaasi dharkii hore iska bixinaya labadii go oo caddaabuu xidhanaya yani wuu mayranaya was nadiifinaya labadii go oo caddaaba markaa xidhanaya dayib markaa kadib uu markaas yani xiranaya cumradii saasuu ku tegaya oo markaasi ku qabanaya maka oo ku aadaya agga maka haddii markaasi uu yahay yani qof asagu markaa jawiga yani daa'iro ku safraya ama ku safraya baakhira markab yani asagu waxaa usii bannaan marka uu ka tegaya gurigiisa oo markaa daa'irada uu sii raacayo meesha uu kasii kasii raacaya daa'irada inuu kasii markaasi kasii labisto sii mayrto oo sii diyaariyo inuu sii xirto dharkiisa maxaa yeelay daa'iradu yani masaafo yar bay meeshii ku maraysaa masaafo yar waana taqdiir waa la qadarayaa meeshii markaa in lagu aadan yahay uu ahaa yani makaankii laga xihanayey wax loo jeedo markaasi oo isha lagu hayaa maahan laakiin waa taqdiir waa la qadarayaa inay markaa meeshaas ay tahay meeshii ku aadanayd yani meeshii laga xihanayey marka waxaa yani sii fiican yani qofka hadduu awoodi karo inuu markaasi sii diyaar garoobo wixiisa sii xirto oo markaasi markuu daa'irada sii raacayo yani labadii go sii xirto sii diyaar garoobo labisto oo markaasi sii mayrto inuu markaa labadiisi go sii xirto marka uu gaaro meeshii yani makaankii zamaaniga markuu gaaro yani miiqaadkii ayuu markaa xiranaya labayk allahuma cumra odhanaya marka ayib kadib yani qofkii wuxuu la imaanayaa cumradii markuu tago maka oo markaasi meeshii uu ku degi lahaa wixiisa alaabtiisi dhigto yani markaasuu marka wuxuu la imaanayaa acmaashii cumrada acmaasha cumraduna yani markaa waxaa weeyaan qofkii inuu la yimaado alطawaaf iyo alsacyu iyo alxalqu intaasa qofkii laga doonayaa inta ka horeysa yani qofkii waa inuu iska ilaaliyaa yani waxyaalihii markaa loo diiday marka uu tago yani xaramka yani awaaf buu samaynayaa kadibna yani wuxuu samaynayaa sacyi bayna asafa walmarwa kadibna madaxuu xiiranayaa ama waa gaabsanayaa saddexdaa yani markuu sameeyo waa xalaaloobay qofkii labiskiisa caadigu iska xiranaya qofkii dharkiisa caadiga ahaa ayuu iska xiranayaa ilaa laga gaarayo maalinta sideedaad yani qofkaas saasuu iska ahaanaya dharkiisa caadigaa ayuu iska xidhanaya wax kasta xalaal bay u noqonayaan wax xaaraamka ama uu jiro marka kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa tamatuc baa loo yaqaanaa tamatuc ayaa loo yaqaanaa marka kayfiyaadka loo xirto hadda sida u badan loo xirto waxaa u badan tamatucaasa u badan tamatucaas ayaa u badan qofkii markaasi inuu cumro marka hore sii xirto kadibna acmaasha cumrada uu la yimaado kadibna uu sugo yani inta laga gaarayo yowmu tarwiya maalinta sideedaad oo markaasi yani maalinta sideedaad oo bisha dilxija inta laga gaarayo sideedaad markii la gaaro ayuu markaa xajkii si cusub markaasi gurigiisa isagoo jooga ayuu diyaar garoobayaa oo mayranaya oo isnadiifinaya markaas haddana wuxuu xihanayaa labadii go' buu haddana xihanayaa ama labadiisii hore ama labo kale ayuu markaa xihanayaa gurigiisa uu ka soo baxayo meeshii uu deganaa ayuu ka xihanayaa markaasi yani xajkiibu ka xihanaya halkaas kadib wuxuu aadayaa mina minuu tegayaa waa maalinta sideedaad yowmu tarwiya la yidhaahdaa sideedaad yani maalinta sideedaad halkaasuu joogayaa habeenka sagaalaadna meeshaasuu baryayaa subaxa yani sagaalaad ayuu markaa qofkii wuxuu aadayaa carafa carafa ayuu tegayaa markaas marka sida fiican waxaa weeyaan bacda zawaal in markaasi uu tago halkaasuu joogayaa duhurkii iyo casarkii baa la israacinayaa jamca taqdiim yani waa la israacinaya waa yani waa la tukanayaa duhurkii kadibna markii la tukado laba ragcadood jamcan wa qasran laba ragcadood baa la tukanaya duhurkii kadibna waxaa la tukanayaa oo ku xiga yani casarkii jamci baa la samaynayaa intaa waxay ka dambeeya qofku wuxuu u tafaruqayaa inuu markaasi cibaado ilaah inuu baryo maxaa yeelay maalintaasi waa maalin yani aad u weyn yani oo markaasi ducada la aqbalo ilaahay wuxuu ugu faanayaa malaa'igta eega buu odhanaya kuwaas maxay doonayaan hadda eega dadkaa faraha badan halkaa yani wada fadhiyo oo qof kasta ilahay u baryayo marka waa maalin aad u weyn yani maalinta yowmu carafa waa maalinta markaas dadka aan xajka aysan dadka yani xajka aan joogin ayagu ay soomayaan oo aan soo marnay yani inay mashruuc tahay in la soomo oo weliba ajar lagu helayo sanadkii tegey iyo sanadkii soo socday yani qofka loogu dembi dhaafayo dembigii wixii ka dhacay oo sagiira ah loogu dhaafayo yani dadka xujaajtuna ayagu markaa waxay joogaan carafay joogaan maalintaas halkaasaa la joogayaa yani ilaa markaa qoraxdu ay ka dhacayso qoraxdu markay dhacdo kadib lagu tukan mayo carafa waa la soo tegayaa waxaa la soo aadayaa musdelifa musdelifa ayaa la imaanayaa musdelifa marka habeenkaasi maqribkii iyo ceshihii maqribkii dib baa loo dhigayaa ceshaha iyo maqribka ayaa la israacinayaa yani jamcu taakhiir yani maqribkaa la tukanayaa xilliga ceshaha maqribkii dib baa loo dhigay xilliga ceshaha marka la gaaro ayaa waxaa la tukanayaa maqribkii kadibna ceshihii baa la raacinayaa ayib habeenkaa marka yani waxaa la joogayaa musdelifa subaxii waagu markuu baryo kadib ayaa markaasi waxaa la aadayaa acmaasha ugu badan maalintaasa la qabanaya yowm alxaji alabar ym yani waa maalinta halka dadku ay ciidayaan dadka aan joogin xajka maalintay ciidayaan weeye maalintaas marka dadkii waxay samaynayaan yani jamrada jamratulcaqaba ayay tuuranayaan toddoba dhagax ku tuurayaan kadibna yani markaasi hadigii bay gowracayaan yani awaafkii bay sameeyaan awaaf ifaada la ohan jiray kadibna madaxay xiiranayaan waa xalaaloobeen marka qofkii xalaal buu markaas noqda maalintii sideedaad laga soo bilaabo ilaa maalin tobnaad intaa markuu sameeyo qofkii markaasi waa xalaaloobay dharkiisa caadiguu qof markaa xihan karaa dib ugu soo noqonaya labiskiisii caadiga ahaa oo kala yimid wadankiisii ayuu iska xihanayaa labada gona waa iska bixinaya kadib marka waxaa lagu soo noqonayaa yani mina lagu soo noqonaya ayaamu tashriiqa yani habeenka koyo tobnaad iyo layo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad waxaa la joogayaa marka yani waxaa la joogayaa mina la joogayaa waa anaga soo marra ayaamu tashriiq maalmaha hilba waradka yani waxaa la joogayaa mina la joogayaa intaa markay dhammaato qofkii markaasi markuu baxayo oo diyaargaroobayo uu qabanayo yani beledkiisii ayuu markaa wuxuu la imaanaya awaaf ulwadaaca buu la imaanayaa yani beledk yani wuxuu sagootinayaa beytkii buu sagootinayaa beytkii ayuu sagootinayaa marka acmaasha xajku iyo cumradu saasay noqonayaan yani si duuduub ah taasay noqonayaan marka xadiidka hadda sheekhu inoo soo aroorinayo yani wuxuu inoo tilmaamayaa yani acmaashaas yani inteeda waaweyn ayuu markaa inoo tilmaamayaa laga soo bilaabo nebigu markuu ka soo baxay sal allahu alay wasalam magaaladii madiina ka soo baxay oo uu yimid dulxulayfa yani markaas wixii ka xasilay dulxulayfa oo acmaashu nebigu markaa uu qabtay iyo wixii la kulmay waxaa markaa ka mid ahaa gabadhan oo asmaa bintu cumaysa inay markaa umushay halkaa marka waxa laga qaadanaya gabadhii yani markaasi haddii dhiig uu ku dhaco ama dhiig dhalma ha noqdo ama dhiig ha noqdo markaasi xayd ha noqdee inuusan markaa u diidayn raamkii ixraamkii inuusan u diidayn oo gabadha yani markaasi hadduu dhiigu ku dhaco yani iyadoo dhiigile waxa un loo diidayaa beytka inay tawaaftaa loo diidayaa yani nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam caaisha waxaad samaysaa waxa uu samaynaya xaajigu samee hayra an laa tatuufi bilbeyt laakiin beytkaa tawaafin taas looma ogola lakiin waxyaalihii kale yani gabadhi markaa way samaynaysaa ifcalii maa yafcal xaaj hayra an laa tatuufi bilbeyti xataa tahurii yani samee waxa uu samaynayo qofka xaajiga ah laakiin beytka ha tawaafin ilaa marka aad aahir ka noqonaysid ilaa daahir aad ka noqonaysid marka yani shardi maahan oo looma shardinayo gabadhii inay markaasi dhiiggii dhalmada iyo dhiiggii xaydka inay markaasi daahir ka tahay ixraamkii looma shardinayo wain kaanad xaa'id ama nufasa ha noqotee yani markaas way xihan kartaa xajkii waxaa marka yani sheekhu markaasi uu inoo yani inoo sheegay xadiidkii shuruuddii wuxuu inooga sheegay sheekhu yani istaacadii buu inooga sheegay istaacadu waa shardi ka mid a shuruudda waxaa ka mida loo shardinayo waxaa ka mida alislaam shuruudda waxaa ka mida alislaam oo markaasi qof muslim aan ahayn markaasi xajkii kama asaxayo alla wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu almasjid alxaraam marka islaamnimo waa shardi gaal kama asaxayo xajkii waxaa ka mid a yani shuruudda loo shardinayo buluuq baa ka mid ah qofku hadduusan baaliq ahayn markaa qofka xajki waa ka asaxaya laakiin markuu baaliq noqdo yani waa laga doonayaa ilma yar haddii la xajisiiyo xajku waa ka asaxaya oo markaas waxaa tusinaya yani nebiga xadiis ibn cabaas rafacat imra'atun sabiyan laha gabar baa inan yaray wadatay ayaa intay sare u qaaday waxay tidhi faqaalat ya rasuul allah alihada xajun kani xaj ma leeyahay bay ku tidhi qaala nacam walaki ajrun nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam haah adna ajar baad ku leedahay walaka ajrun marka laakiin markuu weynaado xajtu islaam kama dhicin waa laga doonaya kaasna waa ka asaxaya waxaa kaloo ka mida shuruudda loo shardinayo sheekhu istaacu inoo sheegay alislaamu yani wاlbuluuqu waxaa kaloo shuruudda ka mid ah alcaqlu qofku inuu caqli leeh yani majnuunkii yani kuma waajibayo maxaa yeele rufica alqalamu can alaaثa saddex waa laga kor yeelay markaasi in wax laga qoro o almajnuun xata yafiiqa wاnaa'im xata yastayqada wاsabiya xata yabluq saddexdaa midna wax lagama qorayo hadduu xajiyana kama asaxayo oo cibaadadu waxay u baahan tahay waxay ku asaxdaa cibaadadu waxay ku asaxaysaa yani oo markaasi qofka mukalaf uu ku noqonaya alcaqlu wاlbuluq shardiga shanaad wuxuu noqonaya xuriya waa inuu xor yahay xor waa inuu yahay halka waxaa ku baxaya yani kii addoonka ahaa xajkii waajib kuma ahan haddii marka xajki uu la yimaado xajku waa ka asaxaya laakiin kama gudin kama gudaya xaju islaamkii oo marka uu xor noqdo waxaa waajib ku ah xajkii inuu la yimaado markuu markaasi yani uu xor noqdo waxaa laasim ku noqonaya inuu la yimaado xaajatulislaamkii ayaa waajib ku ah halkaa marka waxaa inooga soo xasilaya yani shuruudda xajku inay markaa shan noqonayso shan inay noqonayso shardi loo shardinayo wujuubka iyo sixada labaduba shuruud loo shardinayo wujuubka iyo sixada oo maxay yihiin waa islaamnimada iyo caqliga yani hadduusan qofku muslim ahayn ama caqli uusan lahayn kuma waajibin kana asixi mayo labadu waa sharulwujuub waa sharu sixa weeye ayib iyo shuruud yani markaa loo shardinayo in xaju islaamkii kama gudayo laakiin waa ka asaxaya waa markaasi albuluuq wاlxuriya weeye iyo shardi markaa sharulwujuub ah oo wuxuu noqonaya isagu istiaacaduu noqonaya axaadiis baa ku soo aroortay bacd axaadiis waxay tilmaamayaan yani inuu yahay istaacadu inay tahay yani azaad waraaxila bacdu aahaar baa ku soo aroortay oo ku fasirtay in azaad waraaxil ay tahay laakiin axaadiista ma asixin axaadiistaasi ma asixin waxaa kaloo u baahan in la baraarujiyo yani yani xajka xilligii la waajibiyey yani waktigii la waajibiyey insha allah yani waan akrin doonaa yani inta badan sheikhu inoo sheegaya xajku waa un xadiidkaas waxaa ugu badan xadiidka yani imaamu xadiidkan imaam muslim uu soo arooriyey oo markaasi jaabir uu warinayo ayaa ugu badan inta hadda aan kor ka sheegnay ayuu koobsanayaa inta uu koobsanayo waa inta hadda aan kor ka sheegnay inta ugu muhiimsan marka yani waynu laqbayn doonaa un insha allah oo markaasi yani alfaadiisa ayaa markaa fasiri doonaa yani xilliga yani la waajibiyey yani xajka culimadu waxay leeyihiin yani xajku waxaa la waajibiyey sanadkii sagaalaad sanadkii sagaalaad baa la waajibiyey ayib nebiguna sal allahu alay wasalam wuxuu amray abaabakar inuu markaa sanadkaas soo xajiyo gaaladiina beytka markaasi laga dahiro gaaladii joogtay yani markaasi in loo sheego inaysan dib u soo xajinin oo la ogeysiiyo maxaa yeelay iyagoo qaaqaawan bay beydka xajin jireen iyagoo qaaqaawan ayay xajin jireen marka in la ogeysiiyo loo sheego inaan dib dambe loogu oggolayn yacni qof qaawan iyo mushrik toona in la ogeysiiyo ayuu markaasi ayuu u sheegay abubakar radi allahu canhu saasaa loo sheegay sanadkii tobnaadna nebi moxamed sal allahu alay wasalam yacni waa soo xajiyey aqwaal sidaa khilaafsan markaasi way jirtaa aqwaal sidaa khilaafsan way jirtaa ayib marka yani nebigu sal alla alay slam sanadka tobnaad ayuu soo xajiyey yani muslimiintuna markaasi sanadkaasi wuu sagootiyey oo waxaa loogu bixiyey xajat ulwadaac muslimiintii baa la sagootiyey muslimiintii nebigu waa sagootiyey oo wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaana dib dambe u kulmin baa laga yaabaa markaa yani sheekha inoo keeni doona khudbad dheer ayuu nebigu markaa u jeediyey axkaam fara badanna uu kaga warramay yani nebigu sal allahu aleyh wasalam halkaa inoo jooga insha allah darsiga dambe insha allah waan laqbayn doonaa xadiidka ilaa huna wallahu aclam